Magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somalilan ayaa lagu soo xiriyay tartanka kubadda cagta kaasi oo ka socday Turkish Stadium ee magaaladaasi. Munaasabadda lagu soo xiriyay tartanka ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka dowladda hoose ee Hargeysa, dhalinyaro iyo kooxaha loo qabtay tartanka. Ridwaan Maxamed Ibraahin oo ka mid ah guddiga tartanka ayaa ka warbixiyey tirada kooxaha ka qayb gashay tartanka.
labada kooxood ee ee maxaa la yidhaahdaa heerkan soo gaadhay runtiina uu soo awood sheegtay kooxihii siddeed iyo tobanka kooxood ka koobnaa waa kooxda badda cas oo aad u dadaashay iyo kooxda ee maxaa la yidhaahdaa ee takaaful oo iyaguna koobka hantiyey waan u hambaliyaynayaa labadoodaba koobkan ujeeddadiisu waxay ahayd un isdhexgalka dhallinyarada oo ka soo kala jeeda dhammaanba afarta koon ee magaalada Qaar ka mid ah marsharafta kasoo qayb gashay xiritaanka tartanka ayaa bogaadiyey.
ahmiyadda laga leeyahay ciyaaraha ayay tahay runtii een, in dhallinyarada la dhiirigeliyo caawa ee, waxa mudan oo la hambalyaynayaa waxa weeye labada kooxood ee runtii tartankan ciyaarta kama dambaysta soo gaadhay oo runtii caawa madaxdan oo dhani ay u taagan tahay aniguna intaasun baan qayb ka ahay waxaan leeyahay kooxda ku guulaysatay iyo kooxda kaleba runtii hambalyo waxaan ku soo khantimayaa mahadnaqayga waa guddida qabanqaabada runtii tartankan sharafta leh u taagnaa runtii muddadaa bisha ah in ay runtii tartankan si qurux badan ugu qabtaan dhallinyarada runtii halkan caawa toban waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin Tartanka ayaa waxaa loo qabtay toban iyo sideed kooxood oo kala socday xaafadaha magaalada Hargeysa ayaa waxa uu door muhiim ah ka qaadanaya isdhexgalka bulshada ee magaaladaasi.